saaranali habeen wanaagsan waxaa tahay maamulaha guud ee howlaha hay-adda efson ee dalladda guud ee jaaliyadaha soomaalida dalka netherland waxaad marka hore warbixin naga siisaa waxqabadka dalladda efson oo aan soomaaliya oo keliya ku koobnayn
horta barnaamijkan oo ah muxuu ahaaye guud ahaan gudniinka gabdhaha adiga muddo ilaa labaatan sano ka badan ayaan wadnay efson ayaana bilowday adiga sanadkii sagaashan iyo lixdii adiga waagay soomaalida halkan soo galeen oo sagaashan iyo saddexdiina sharci cusub la keenay marka waa ogtaa dad badan oo soomaaliyeed ayaa yimid macnaha aakhirkii iyo dhexdii muxuu ahaay sagaashameeyadii su-aalihii ugu weynaa aynu weydiiyeen markaas waxay ahayd xaggee gabdhahan aan ku gudanaa waxyaalahaas ayaa keenay marka sidaa daraadeed efsonna markaas ayaa la aas-aasay oo muxuu ahaayey oo waaba aan cusbeen hal macnaa lama aqoonan afkan macnaha netherlandiga ah markaasay danta waxay nagu qasabtay gaar ahaan aniga markaas waan jooga wadankan waxbaan ku baranayay marka waxaan dhahnay in markaas waxaan kusoo biiray ururkan efson ah ase fravilak macnaha volunteer ahaan markaasaan meel ka bilownay kolleyba aan soomaali ku bilownaan dhahnay wasaaradda caafimaadka ayaan barnaamijka ula tagnay saas ayaan horta ku bilownay oo muxuu ahaay ilaa hal sano i bar ayayna siiyeen oo dadka loogu sheegaya inuu wadankan sharci ka jiro iyo dhibaatooyinka guud uu leeyahay ee arintan marka arintii markay socotay adiga labadii kun iyo shantii ayaan waxaan macnaa aqoontii aan ka qaadanay macnaa soomaalida ayaa waxaa noogu dhawaatay suudaan oo iyagana barnaamijkan aada u isticmaala kabacdi suudaan ayaan macnaa muxuu ahaayey aan ku biirinay kabacdi afrikaanka kale oo gaar ahaan u badan afrikada galbeed iyo etoobiya ama eritrea afrikadan muxuu ahaaye bari ayaan ku beer hadda maanta waxay maraysaa ilaa saddex boqol oo qofood inaan macnaa tababarnay oo hataa ku jiraan ciraaq skurdis iyo wax lamid ah marka maantadan aan macnaa muxuu ahaayey wixii macnaa ka bilowda ilaa two thousand aan dheheed twenty one kii waxaan bilownaa barnaamijkan waxaan dhahnay gudniinka keliya kuma ekaanayne caadooyinka xunxun oo guud ahaan inaan gaarno waayo waxaa nugu jiray awal qolooyin ka imaada iraqs kurdis way sameeyaan ayagaba dad badan uma malaynayaan inay sameynayaan inay sameeyaan aan ka wadaa laakiin sideedaba macnaha waxay dhaheen waxaa nugu badan guurka qasabka ah iyo arrimahan qoyska sharaftooda kuwa oo honor kilinka la yiraahda amar iirka la tiirta khibaald arrimahaas ayaga ku badan wasaaraddan marka u tagna waxaana arrimahan gudniinka waa wadaynaa laakiin codsiga wuxuu ka yimid macnaha dadka kale waa inaan ku darnaa barnaamijyada wasaaraddana saas ayay noogu yeeshay marka hadda afrika keliya ma aan hayne hataa qolooyinkan kale oo siiriyiinta ama iraakis kurdishka waxyaalahaas oo dhan waa ku wada darnay yeman dad badan ayaa nagu jira
waagaag waxaad tababartaan sida runta ah dadyow fara badan oo ka kala yimi qaaradda africa berigeega iyo galbeedkeygaba asia gaar ahaan wadanada carabta tobabaro nooceeya ayaad siisaan mawduucyada aad kala hadashaana maxay u badan yihin
horta wasa africa markii la yiraahdo waxaa u badan iyo east africaba arrimahan gudniinka ku badan way kala duwan yihiin waxaa kaloo annaga oo arintan soo raacday sida maaragtay caruurta dhaqan celinta loo celinayo hataa west africa oo muxuu ahaa galbeedka africa waa ku badan yihiin iyo muxuu ahaaye soomaalida hataa dhaqan celinta waa nagu badan tahay iyo asian badan oo dhinacan afghanistan iyo ka yimid laakiin qalooyinkan kale oo waayadan dambe wadanka soo gala oo syrianka u badan waxaa ku badan dilsharafeedka iyo guurka qasabka ah ayaa ku badan iyaga iyo ciraaqs kurdiska ah hadda syria gudniin shaqa kumaba leh marka wadan kastaba meel ayuu u badan yahay macnaha muxuu mawduucyadan sida macnaha guurka qasabka ah dhaqan celinta dil sharafeedkaas gudniinka afrika gudniinka ku badan haddana hadda soomaali haddaana hataa annaga waxaa nagu badan barnaamijkan dhaqan celinta la yiraahdo oo caruurta la celinayo marka wadan kastaba waxbaa ayaa u daran laakiin kulligood salkooda haddaad fiiridid waa isku ujeeda ama ilmi macnaha muxuu ilmiyoo la dhaqan celinayo macnaha waaridka runtii waxay ka wadaan axmedow meel fiican macnaha ilmihii ayay u wadaan oo ayaga kama wadaan inay ilmahooda macnaha saxariirinayaan ama dhibaateynayaan ama waxaan la yidhaha kinder mishandling sidaa u taqaanido ciddaan ku magacoodo kama ay wadaan dhan fiican ayay u fiiriyaan laakiin intaas ayaa muxuu ahaay waxaa kaloo macnaha oo aad macnaha muxuu ahaaye aan ugu dadaalnay si dadkani ay informationka luqadooda hooy ugu gaarsii lahaayeen dadkii kale taas ayaa faa'iida ah traininka waxa waaye afdhac ayaa lagu qaataa laakiin hadhoydii macnaha muxuu ahaayey dadkan waa iska volunteer siday dadkooda ugu gaarsii lahaayeen afkooda hooya ayaan ku dadaalna
sahra in badan ayaad dadaalaysay wakti dheer aada gelisay soomaalida iyo dadka soomaalida iyo dadka aan soomaalida ahaynba aada wacyi gelinaysay ood u adeegaysay xitaa boqorka dalka netherland bilad sharaf ayuu ku siiyey yaa halgankan iyo hawshan inta badan kula qabta oo kula wada horta waxaa ila shaqeynaa run haddii la bilaabo laga bilaabo muxuu maamulka efsan ama dastuurka la yiraahdo runtii garab uu siiyey iyo macnaha arrimahan inuu ii madax banaaneeyey oon macnaha aan shaqada sidii la tashi waa jiraa laakiin macnaha muxuu ahaayey waa ku ammaanan yihiin runtii siday ay ay ay iigu igu fududeeyeen runtii inkastoo caqabada markasta ay iska jiraan markay dad wada shaqaynayaan laakiin guud ahaan ayaan ka qaadanayaa mideeda kale waxaan la shaqeeyaa aniga muxuu ahay qolooyinkan wacyigeliyaasha oo wadamada dhan ka yimid na si fiican ayaa tababar hataa iyaga waan u ahay waan la shaqeeyaa qof keliya wax ma samayn karo guud ahaan waxaan la shaqeynaa muxuu ahaaye efsan ahaan ururka la yirahda faros iyo waxaan la shaqeynaa khekhedeeda iyo ururada macnaa hay-adan khekhedeeda la yiraahdo oo wadanka ka dhisan kuwan maaragta filex taus la yiraahdo kuwa yooqd qoson tahay la yiraahdo caruurta qaabilsan iyo dhakhaatiirtoo dhan annaga intaas keliya ma nihin annaga keliya wacyigeli ma siinay tababaro ayaan siinaa waayo annaga yaa aqoontii dhaqankeena naqaana aqoontaay u baahan yihiinna annagaana naqaana sidaa daraaddeed hataa tababarayaal ayaan nahay aniga keliya maanta tababaramayna dadkii hore oo isloota barsoonada ahayay jira oo jira waagii hore ayaan waxaan ka dhignay tababarayaal hataa say u siiyaan macnaha aqoontooda waayo markasta dadkii waaweynaayo waa iska baxayaan benshuun ay aadayaan dhalinyaro cusubaa imaanaysa dhalinyaradaasna waa in la tababaraa sida runtaa in ummadda la wacyigeliyo loogana digo caadooyinka xunxun sida gudniinka hablaha guurka qasabka ah dhaqan celinta ubadka loogu sameynayo ee lagu celinayo dalkoogii iyadoon lagala tashan ama iyadoo ubadka halkaa lagaga soo tegayo aakhirkana cawaaqilib kalaba ka iman karayo iyo dilkan dalalka qaar ay sameeyaan ama dhaqanada qaar dilka sharafta reerka lagu ilaalinaya la idhaahdo wacyigelin keliya iyo tababaro dadka qaar kuma joogsadaan mana aqbalaan dalka netherland sharci nooceeya ama shuruuc nooceeya ayaa laga soo saaray arrimahan waxa waaye wax kasta oo wadankan la sameeye sharci ayuu leeyahay sharci la-aan ma jirto gudniinka sagaashan iyo saddexdii waa soddon iyo kow sano ka hor ayaa wadankaa laga mamnuucay nooc kasta gudniin ah haddaan macnaha muxuu ahaaye aan lagu sameyn kara ilmihii yaryara hataa haddii in ilmihii aa wadid aad geysid soomaaliya ama meel ka mid oo afrika aad soo celisid oo lagu ogaado ugu yaraan laba iyo toban sano xarigahaa helaysaa ilaa iyo toddobaatan iyo sideed kun oo macnaha muxuu ahaaye oo ganaaxana waa helaysaa mideeda kale muxuu ahaa guurkan qasabka ah ama muxuu ahaa ilmahan macnaha la celinayo kulli sharcigaa ka yaala qofka waaridka ah ilmihiisa meelkas wuu la degi karaa axmed wuu wada karaa adaa mas-uulka ah laakiin ilmihii waxawaaye waxaa la rabaa iskool ma qabaan dugsi ma dhigtaan caafimaad ma leeyihiin waxyaalihii aasaasigahay nolosha oo u baahnaa ilmihii ma helayaan laakiin waaridka xaq waa u leeyahay oo ilmihii soomaaliya waa ula noqon karaa laakiin ujeedada waxa waa cunugaas xafidaad ma helayaa ma aha inaad inta meel kulaj aad ku turtid aad ka soo tegtid oo telefoonka aad ka qaadatid macnaha muxuu ahaa bank baski aad ka qaadatid waxyaalahaasaa la diidayaa laakiin ilmaha hadday nolol fiican haystaan oo weli waxaa laga sii jeceliya waaridku la joogaan dowladda kama soo horjeedo laakiin haddii kale macnaha muxuu ahaa guurkan qasabka ahoo gabar ah ama wiil aan wax ogeyn aa waxaysid macnaha arti kalaasaa kulligood ka wada yaala sharci ilaalinaya annaga marka waxaa nagu waajib ah sharciyadaas jira inaan dadka u sheegno waa jiraan sharciyadan sharciyadan ka hortag ayaan nahay annaga sharciyadaana jira waa inaa iska jirtaan adiga kama wadi wax xun laakiin sharcigaasaa jira ilmahaada waa la guuri kartaa meel kastaa la degi kartaa laakiin ilmihii waa inay iskool helaan dugsi helaan macnaha aqoontii helaan caafimaad helaan taas waa ujeedada marka annaga waxaa nagu waajibay in sharciyada jira wadankan inma aan u sheegno in muxuu ahaaye hadday dhibaata iyaga la soo kulanta meelahay kala xiriiri lahaayeen aan u tilmaamno aan u sheegno barnaamijyo kastaaba waxay u baahan yihiin dhaqaale in loo helo si loo dhammaystiro oo guul looga gaadho loomana baahna barnaamijkoo dhexda socda in mar keliya uu kala go-o ama dhaqaale loo waayo ma heshaan dhaqaale idinku filan ood mashaariicdan ku fulisaan
ها، والله horta dhinaca dhaqaalaha waxaa naga taageera wasaaradda caafimaadka wasaaradda caafimaadka naga taageerta laakiin wixii waa mashruuc mashruucna sidaad taqaana waqtiyuu bilaabmaa waqtiyuu dhammaadaa arrimahan aada u adag oo muxuu ahay dabeecadaha in qofka laga bedelo rabnana waqtigay qaadataa marka projectigayna hadda waa arag saddex sanaa nagu siiyey saddexdii sano markay dhammaato kabacdi isma hubtid marka dhibaatada nagu weyn oona haysata arrimahaas ayaa macnaa noogu muhiimsan dad baa macnaa muxuu ah dhalinyaraa kula shaqaynaya qofkii dhalinyarada ahay haddii macnaa muxuu ah wuu kaa tegayaa sababtoo ah waxa waaye markii lix bilood waxaadi ka dhiman yihiin oo aad weli aada hubin inaad wadi kartid in kale hadda qofkii wax kaloo raadsanaya dhibaatada iyo caqabadaha noogu weyn waa waxaan oo ku ku salaysan mashruuca haddii waxa maaragta howlihii hore u socda lagu dari lahay oo sida maaragtay kuwan laleeyahy kina santramka oo iyaga dhisan oo lacag maaragtay ma oo joogto ah la siilayo waxbay ahaa lahayd marka axmed waxaa mashruuca la yiraahda dhibaatadiisa macnaa ama muxuu ah meelaha ugu liita waa waxa markay waqti ku heeran yihiin waqtigiina kaa dhammaado aada hubin weliba in ay sii soconayaan in kale brogaraamyadan iyo tababaradan aad samaynaysaan waa muhiim bulshaduna way u baahan tahay haddii dhaqaale la waayo maxaa dhici kara haddii la waayo waxaa dhici kara waxa waaye wixii waa istaagayaan maxaa ku wadaysaa maanta hadda waa aragta halkaanaan keennay dadka waxay u baahan yihiin in transboorkoodii laga bixiyo atleast maaragta muxuu ahaaye wixii yaraayo qadada ahay la siiyo haddii adigii macnaha wixii aad adigii macnaha jeebkaadii kama bixi karta waayo adigii ooba mashruucii kaa dhammaaday mishaarkaadii istaagay marka wixii oo dhanaa isla istaagaya haddaan wax macnaha sii socda aan la helin dhibaatada waa taas si guud haddii aad u eegto een, habsamida imika howluhu ay u socdaan dalladda ifsan waayo aragnimadaada adigoo la kaashanaya iyo dee kullay tababarana waa tahay dadka een, arrimahana ay khuseeyaan iyo hay-adaha maxaa talooyinad siin lahayd iyaga aniga waxaa macnaha ku tali lahay arintan in macnaha waqti dheer la siiyo haddayba diideen in lacag joogto ah la siiyo oo macnaha ay kusii socdaan midda kale waxa waaye howlo badan ayaa socda oo ka socda ayaga hay-adahooda kuwan macnaha muxuu ah lacagta joogtada qaata hataa ha lagu daro iyadii si macnaha arintan haddii mashaariic laga maarmi waayo oo lagu sii waayo oo macnaha lasii socodsii waayo waa in waxyaalaha jira macnaha looga dhigaa waxaan la yirahdo boork oo macnaha muxuu ahaayey oo sustainable laga dhigaa wixii siday u socdaan taasaa aniga soo jeedi lahay waayo halkaan maaragta hadda fluqtilenverk howlay wadaa qeyqeydeeda xoolay wadaa meel kasta waxbay wadaa marka markaad aragtid wixii maaragtay kindermisandalinka kulli waa ugu jiraan laakiin gudniinka ama arrimahan oo kale waxay u arkaan wax ajaanib wadato oo wax ayaga aada uga fog oon macnaha muxuu ahay shaqo ayaga aan ku lahayn wixiina waa mashaariic marka hadday dowladda macnaha waxyaalahan jira ama macnaha barnaamijyadan ay iyaga ay sabsidi gareeyaan inay macnaha taas waa xal inay macnaha muxuu ahay ay geliyaan ama si- dadkan isloota barsoonada oo la doortay oo oo intaasoo sano shaqaynayay intoodii macnaha ugu ugu macnaha aqoonta badan in macnaha muxuu meel focal pointa loo sameeyaa lacag rasmiya oo continuate macnaha oo socotana in macnaha la siiyo oo arintii macnaha annagana aan saas ay kula shaqeeyaan ama mustaqbalka dadka imaan doona ay kula shaqeeyaan hay-adaha kale oo jira oo macnaha oo la joogteeyo oo muxuu ahaayey dad macnaha ama qamiitigaa sameyn karta ama dowladda dhexaa sameyn karta oo sida qolooyinkan oo muxuu ah hay-adaha kale oo kini centrumka la yiraa sida lacag loo siiyo in la siiyo marka hadhoydii hay-adihii kini centrumka iyo qolooyinkan kalena ee isla shaqeeyaan obsi badanaa jira
sida runtaa sahranaaley adiga waxaan kugu tuhmaynaa aqoon fara badan waayo aragnimo iyo dadaal fara badan Een, hawlo badanna waad soo qabatay iminka maslada waa la gaadhay waktigii aad tababari lahayd dhalinyaro hawshan adiga kaala wareega dhalinyarada waxay ay, ay diidayaan waxaan ay hubin oo mashaariicda ah laakiin hadday hubaan hataa ilaa shan sano inay joogayaan way kula shaqaylahayn dhalinyaro badanna way nala shaqayda runtii oo kadib naga tagtay kuwana hadda way nala joogaan marka saas ayaan isleeyahay dhalinyaradana sabar ma laho annaga macnaha waxa waaye waa dad waaweynaan nahayo Eh, waxaan naqaanaa muxuu ahaa sharciyada laakiin qofkan dhalinta yar oo muxuu ahaa raba inuu mustaqbal sameysto hadda meeloo hubin ma joogi kara axmed waa inay meeshii waxooda ay u caddahay siiba dhalinyarada ama inta ku dhalata ama ku- ama ku korto waa inay wax cad ay haystaan Eh, markaa dhalinyaradu waxay ka raadsanayaan shaqo macnaha muxuu ahaaye oo kale laakiin anaga diyaaraan u nahayba wixii berri ka bilowda inaan ku wareejino se hawsha usii socoto
saaranaley guul ayaan kuu rajaynaynaa waanad ku mahadsantay waktigaadna siisay insha allah waa mahadsanta axmed iyo iyo tiimkaada kula socda